wax yaro waxaan rabaa information inaan idinla sheergareeyo marka hore marka intaanan idinla sheergareyn laakiin waxaan rabaa inaan yani u tacsiid u diro ummadda soomaaliyeed sababto qaraxan wuxuu ahaa qarax aada u baaxad weyn dad badan oo dawladda shaqaalaheeda kamid ah ama siyaasiyiin ahna way qayb ayay ka ahaan waa ku dhaawacmeen qaarna waa ku dhinteen marka intay ku dhimatayna ilaahay janata firdos hageeyo intay ku dhaawacantayna waxaan rajeynaynaa in ilaahay dhaawacooda ay si dhakse ay uga soo kabtaan qaraxa wuxuu dhacay waktigii salaada khudbada lagu jiray ama laga baxay masaajidada qaarna way ku jireen qaarna waa ka baxeen wuxuu ahaa qarax gaari gudaha lasoo geliyay hotelka central hotel oo ku degan hotelka la yiraahdo naasahablood qarax marka guduhu ka dhacay gaari ayuu ahaa qaraxa markuu dhacay kadibna qof baa isqarxiyey oo masaajid baa meesha ku yaalo gaarigana wuxuu u dhawaa meesha masaajid ka yaallo qaraxi koowaad markuu dhacay kii labaad ku xiran wuxuu ahaa qof midaamiye oo qarax sameeyey isqarxiyey marka qaraxa markuu dhacay kadib anigu waxaan ku jiray anigii taliyaha nabad sugidda labadayna hal mid baa meesha wada tagnay shan iyo toban daqiiqa kadib hotelka waa wada joognay waxaa iga muuqatay runtii dhib weynana meesha ka dhacay laakiin markaas wax soo samaynti oo aan samayn karna ma jirin labada hay-ada boliiska iyo nabad sugidda iyo weliba ciidamada qalabka sida si fiican ayay hawsha uga qayb qaateen ilaa iyo haddana waa socotaa waxaa socdo baaritaanaa socdo assessment in la sameeyaa socoto tirada dhabta ah oo dhaawaca gaaray tirada dhabta ah oo dhimatay ilaa hadda sababtana wax kale maaha dadkii isbitaallo kala gedisan ayaa la geliyay marka isbitaal walba in lata wada soo ogaado ayaa yacni wakti qaadatay marka qaraxa waa saasuu ku dhacay marka hore wixii kale sidee yani yaa geystay haddii ay tahay iyo si u dhacay haddii ay tahay su-aashii ku xigta aan umalaynaya inaad weydiisay qaraxa waxaa uu ku dhacay yani quraxsanaan ilaalada hotelka ka yimid habacsanaantaasoo dabcan ay dad badan oo qayb ka ah hotelka ilaaladiisa ay fududeeyeen xitaa gabadh la sheegayo inay isqarxisay oo ay qayb ka ahayd iyada nafteedu ay ahayd manager ay ka ahayd hotelka receptionka dhinaca receptionka ay manager ka ahayd waxaa jiro in ilaaladii hotelka lagu ogaa ee kala jirsan garaysnaa nabad sugidda degmada markii magacyadoodi la fiidiyay ilaalada markaad joogtay inay ilaalada markaad joogtay aysan register garaysnan oo ahayn ayagadan dad cusub baaritaanka waa socdaa ilaalada meesha hotelka dhan waa la wada hayaa mas-uuliyiinta hotelkana waa la hayaa sababto mas-uuliyad ayaa ka saaran mar haddii ay hotel ay iyaga leeyihiin ganacsigii iyo hotelkoodii inay amniga dadka hotelkooda soo degeen inay wax ka qabtaan mas-uuliyad weyn baa ka saaran marka mas-uuliyiintii laba mas-uul iyo saddex iyo toban ka mid ah ilaaladii waa la hayaa ilaa hadda waxaana socda interrogation ama su-aal weydiin iyo in xogta sida wax u dhaceen loo helo waa xiran yihiin xiran yihiin waana su-aala waana su-aalaana la weydiinaya tirada rasmiga ah adiga waa waxay udhexaysaa ilaa hadda saan kuu sheegay baaritaanka waa socdo waxay udhexaysaa shan iyo labaatan ilaa iyo sideed iyo labaatan dhimashada markaan ka hadalno dhaawaca waa konton iyo afar qofood oo dhaawaca konton iyo afartaas qofood dhaawacooda wuxuu badanya sagaashan boqolkiiba waa dhaawac fudud oo ilaa iyo ilaa waxaa ku jira markaan konton iyo afarkan sheegaya waxaa ku jiray oo wasiirka gaadiidka cali jaamac jingili ayaa ku jiray oo shalayna shirkii gudaha wasiirada meela fadhiiso dhaawacaasi ku jira marka waa fahmi kartaa dhaawaca konten dhaawaca badankiisa inuu fudud yahay dhowr qofood ilaa iyo shan ayaa xoogaa u baahan medical care laakiin inta kaleeto waa fudud yihiin inay dhibaan kasoo wada baxaan raen haddaysan maanta badankooda kasoo baxin brit way kasoo baxeen isbitaalka isbitaalo kala gudisana way ku jiraan gabadha waxay wadamada wadamada yurub bay ka timid gabadha wadanka uu yahay maadaama investigationka weli u socdo ma ma sheegi karo runtii wadanka ay ka timid ma rabo inaan sheego oo weli waxa socoto investigationkia socdo gabadhu waxay lahayd lix caruura ninkeedana wuu dhintay xamar buu ku dhintay sababuhu u dhintayna ilaa hadda ma naqaano baaritaan baa socdo ayadana lixda caruurta weligeedna hotelka ma aysan seexan habeenka suba maalintuu qarax dhacaya habeenkeeda laakiin hotelkay seexatay waxaa kaleeto jira in lixdii caruurta ahaydna ay maalinkaas maalmo ka hor leeyihi hooyadeeda u gudbisay u dirtay informationka aan ka hayna ilaa hadda documentskeeda waa la haayaa ciidamada lansugida ayaa weli hayo wadamada la tuhuunsan yahay inay yani ama dhalasho kulehayd ama ay ka timidna intelligencygooda iyo intelligencega hay-adda nabadsugidda way iska warqabaan informationka wa way sheergalayaan